bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa salaaman tahay aad baan runtii maaragtay maanta uhelaya dadka akhyaarta weliba maaragtay idaacadda voice of america waa midan aad maaragtay laanta af soomaaliga aan aada u dhegeysanay kamid tahay wariyaashoorana horumad weyn baan u hayaa warka farxadda ii tahay inaan marka koobaad aan maanta idin kulano aan ismaqalno waad ku mahadsan tihiin haddaan u naqdo jawaabta su-aasha mahadka diblomaasiyadda iyo tababarada waxaa la aasaasay saddexdii december kun iyo sagaal boqol sideetan iyo lixdii ujeedaduna waxay ahayd in lagu kobciyo laguna horumariyo kaadiriinta wasaaradda arrimaha dibadda si loo helo maaragtay holwadeenna hufan una yaqaano shaqadooda maaragtay sida ay dalkooda uga suurtageli karaan horumarkiisa okay marka macadku sidaan la soconno muddo soddomeeyo sana ayuu xirnaa waxaadna dib u furteen maalintii shalay yaa idinka gacan siiyey midda ku saabsan maaragtay burburkii markuu dhacay macadka oon shaqaynayay afar sano oo laba sano iyo laba sano ahayd muddo ka dambe waxaan dib u bilownay anakoo la kaashanayna wadamada aan saaxiibada nahay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda kusoo biiray inaan tababarada diblomaasiyadda kala kaashano waxaan muddo kusoo jirnay inaan maaragtay wadamada qaarkood shaqaalahayna ay noogu tababaraan diblomaasiyadda ama aqoontaas amrikeedu yahay diblomaasiyad muddo ka dambena baahidii waxay usoo muuqatay in maxadkan dib loo abuuro lagu fikiro waxaan la maaragtay kala xiriirnay ama noogu deeqay dowladda qatar ee saaxiibada aan nahay wadahadalkiisa iyo brogaraamkan waxaa soo bilowday labada kun iyo afar iyo tobankii hadda oo bishu maaragtay maalinka isniinka bishu ay labada ahayd december iyaana la suurtageliyey in la furo waana la guuleysta alxamdulilah marka yuusuf haddii aada u faahfaahiso dadka aan wax badan kala socon macadkan iyo waxqabadkiisa macadka ma waxa uu si gaara u tababari doonaa shaqaalaha ama diblomaasiyiinta haatan la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda oo qura mise waa goob ay waxbarasho usoo doonan karaan muwaadiniinta soomaaliyeed xitaa haddii aysan la shaqeyn dowladda macadka diblomaasiyadda iyo tababarada sharcigiisu wuxuu ku qayaxayaa in lagu tababaro shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda si loo helo kaadin kaadir aqoon u leh diblomaasiyadda xirfid ahaan iyo cilmi ahaanba sharciga way ku jirtaa in lagu tababaro hay-adaha siyaasadda dadka kale qaarkood lagu horumariyo iyo dadka kaleeto dadka kaleeto ee banaynaya inay aqoonta diblomaasiyadda si xiriir la yeeshaan laakiin asal mahadkaanu wuxuu u gaariga loo furayaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda inuu kordhiyo marka casharada la xiriira diblomaasiyadda yaa bixinaya ma khubaro soomaaliyeed oo wasaaradda muddo la shaqeynaysay ayaa halkaas casharo ka bixin doona mise waxaa jira dalal iyo macahadyo kale oo dunida ah oo idinka saacidi doona ama khubaro casharada bixiya idiin soo diri doona
labaduba way jiraan runtii wax soomaalida waxay tiraadaa iyo sacabadaada looga dhergaa ananka ilaa iyo hadda waxaa naga haqabtiri kara aqoontan aan u baahan nahay khubarada aan leenahay soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaan rabaa in halkaan uga faa-iideysto wasaaradda ilaa hadda waxaa jooga diblomaasiyiin wasaaradda kusoo baray kusoo biiray kun iyo sagaal boqol lixdan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa haddana ka shaqeynayay waxaa jooga intaas kun iyo sagaal boqol lixdankii ilaa hadda dad siyaado kala duwan wasaaradda usoo gela marka wasaaradda waxaa u yimid ah waa hay-adda dowladda soomaaliya iyo dakariya ee ugu nasiibka badan leh oo ay nool yihiin dadkii khubarada u ahay diblomaasiyadda dalka soomaaliya markuu magaca sameeyana u horseeday guushaas oo ku gaaray oon anagu maanta ku faaneyno inaan maalin waxaan ahaan jirna dadki waxaas gaarsiiyey qaar kamida ayaa jooga wasaaraddan ku sugan bedida aan ku tashanaynana waa kuwaas waxaana aaminsanahay in ayagu hagi karaan dhalaankeena kusoo biiray wasaaradda arrimaha dibadda cusub ugu dambayntii mudane yuusuf sidaan la socono muddadii burburka jiray ama macadku uusan shaqaynin diblomaasiyiin badan oo laga yaabo in intooda badan aysan horay ula soo shaqayn wasaaradda ama aqoon xagga diblomaasiyadda aan lahayn ayaa loo magacaabay inay soomaaliya ku matalaan waddamada dibadda maxaa qorsho ah oo ka yaala diblomaasiyiintaas ma inay soo noqdaan si ay wax u bartaan mise waxaad ogaataa in ay jirto baahi guud oo qaranka oo dhan ka jirta waad ogtahay xornimada markan qaadanee ka hor iyo daafihii haadiriintii siyaashada soomaaliya oo diblomaasiyadda kamid ee ku jiray burburkii markay dhacay way kala burbureen waxaa burburan ama aan guryo iyo daaro ma ahayne aqoontiyaa aamin guurtay markii dawladii soomaaliya dib loo soo unkay labadi kun waxyaalaha xoogga la saaray oe weli wasaaraddaani ku fikirtay waxay ahayd inay dadka kusoo biiraya ay u siiso fursad aqoon wax u bilowdo taasaana keenta in wadamada saaxiibadaya lala baryo in lagu tababaro waxaa garab socday qaar kaleeto oo lagu magacaabayay ama tegayay maaragtay hay-adaha safaaradaha safaaradaheena dibadda marka baahidaas iyo bedelkeedu waxba kama duuna baahida ka jirta dawladda soomaaliya oo xeelka kala duwan oo la qabanayo waxa weeya dad badan oo aqoon-yahanaa oo cusub oo abuurmay labaatankii sano ama soddonkii sano dalka burbura dhexdeer ku abuurmay ayaa xelalkaas la wareegay wiilo badanna waa ka dhaliyeen wax badan oo admudaa inay dhiman yihin marka wasaaradda kuwaas ayay hay-adahaas ay qayb ka tahay marka waxaan rajeynaynaa in iyaguna ay ka gudbi doonaan maaragtay wixii aqoon oo ka dhimana naadku u buuxin doono